barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaalicom door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo waa maalin jimcaha toddoba iyo labaatanka bisha agost sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa idinla socodsiinaya anuga ibraahim xasan daanduray iyadoo dhegaystayaal raalli ahaada ay koodii barkii duhurnimo ay tahay geeska afrika qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aanu ku egeyno kaalinta hooyada ay ku leedahay dhaqanka iyo af soomaaliga cafisku waa shay muhiima noloshu marka ay ku ciisho adweyda halkaad cudoontay muruga ay caad ku saarto cidaad ka mudneed wanaagga markaad cududooda doonto hadday wadka kuu cataabaan inaad cafisaan muhiima adoonan cataatow keenin huqana caadilkii ku uumay inuu galad kugu casuumay
kaalintii heesahana waan idiin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu cambaareeyey weerarkii dhimashada dheliyey ee khamiistii shalay ka dhacay garoonka duuradaha ee magaalada kabuul caasimadda waddanka afghanistan hadalkaasi ayaa waxaa sii daayey stephen dujarek oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ugu yaraan boqol iyo saddex qof oo isugu jiray sagaashan reer afghanistaana iyo saddex iyo toban ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa ku dhintay weerarkaasi sida laga soo xigtay bajwok oo ah wakaaladda wararka ee ugu afka dheer waddanka afghanistan iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon guteres ayaa waxa ugu yeeray weerarkaasi mid argagixiso ah oo lala beegsaday dad reer afghanistaan ah oo ku xuunsanaa garoonka iyagoo doonaya in dalkaasi ay isaga baxaan kadib markii dhowaatan dalkaasi uu la wareegay ururka taalibaan isagoo qabtay shir jaraa'id oo kooban ayaa afhayeenku waxa uu sheegay in warfidiyeenka dhacdadani ay hoosta ka xariiqayso sida xaaladda afghanistan aysan cagaha ugu taagnayn xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato janes stoltenberg ayaa isaguna fariin uu soo dhigay twitter-ka waxauu si kul ugu cambaariyey weerarkaasi uu ku tilmaamay mid bahalnimaha oo argixisadu ay ka dambeysay waxaana uu sheegay in isbohisigoodu ay ka go-an tahay sii wadista daabulidda dadka reer afghanistan koox dabley ah ayaa sii daayay qaar ka tirsan arday iyagoo laga afduubtay dugsi ku yaalla waqooyiga dalkaasi nigeria sida uu sheegay mid ka mid a macallimiinta abubakar garba alxasan ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee a p in ardaydaasi lasii daayay oo da-doodu ay tahay ilaa iyo shan jir ayna aadeen magaalo madaxda gobolka niger ee miin laakiin ma uusan xaqiijin tirada saxda ah ee ardada lasii daayey mas-uuliin ayaa sheegay in ilaa iyo boqol iyo soddon iyo lix caruur ah lala afduubtay dhowr macallimiin kadib markii koox dabley ah oo mootooyin wadata ay weerareen dugsiga islaamiga ah ee salihu tanku haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa burama nooga soo diray xaashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadan doonaa kaalintii afka soomaaliga ay hooyadu ku lahayd dhinaca dhaqanka iyo sooyaalka soomaaliga waxaa barnaamijkeennan nagala qayb qaadan doonaa aqoon-yahan ku xeel dheer dhinaca dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida oo magaciisa la yidhaahdo cabdirasaaq daahir cabdi iyo gabadh hal abuur leh abwaanad aragsan axmed siciid afgudhiye oo ka mid ah gabdhaha tiriya maansooyinka suugaanta la xidhiidha dhinaca dhaqanka iyo wacyigelinta bulshada ku soo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan bal ugu horeyn waxaan ku horeynaynaa aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi inuu ka waramo bal afka soomaaliga iyo kaalintii hooyadu ku lahayd waa aad baad u mahadsan tahay haashim sheekh cumar good iyo baxda v o a iyo dhammaan mougtay aqoon-yahanka iyo abwaanada iyo mougtay hal abuurka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida iyo meel kastay joogaan marka waxa weeyaan horta waxay ku lahayd hooyadu waxay ahayd halbeegga afka dhaqanka iyo nolosha marka haddii aynu soo qaadanno siyaabaha moogtay waxa weeyaan hooyadu ay uga qayb ay uga ahayd waxaa ka mida moogtay in dhaqanku goormuu bilowday goormuu dhulka yimi waxyaabo badanoo la isweydiiyo qofba meelba uu qaadaa markaa kelmadda dhaqan waa af soomaali waxayna ku bilaabantaa xarafka dha oo ku badan soomaaliga marka waxa weeyaan aadan nebi aadan calayhi salaam waxaa laga abuuray dhul oo dhooba ah okay dhoobadii moogtay kadibna moogta waxaa laga abuuray dhidig oo xaawo ahayd marka dhaqanku wuxuu ka soo bilowday dhidigii xaawa ee laga abuuray markaasaa moogta adduunka in lagu dhaqmo oo moogtay lagu noolaado ay dhacday marka waxyaabaha ay hooyadu moogtay side ee moogta lafdhabarta u tahay inagoo adeegsanayna xarafkaa dha oo moogtay dhaqanka ugu horeeya oo soomaaliga gaar u ah ayaa waxa weeyaan waxaa jirta dhir dhibic dhismo dhowris dhagax waxaa kaloo nagu naqaanaa saddexda marxaladood ee bini aadamku maro dhalashada markuu dhasho waxa weeye waa dhallaan wuxuu imanayaa dhallin oo moogtay marka uu qaangaadho dhallinta wax loodhanaya waa dhallinyaro marka waa heerka qaangaadhka iyo dheeli waayeen marka uu moogtay qofku uu weynaado waxaa jira dhunkaal waxaa jira dhalandhool dharaar dheelmay marka kelmadda dheelm waa la dheelmiyey waxaynu u isticmaalnaa inagu moogta hurdada xalay waan dheelmaday nacam si fiican baan u seexday marka la leeyahay waxaasi waxay afka hooyadu ay moogtay gudbinaysay ee ilaa iminka de waxa weeyaan halkan moogtay barnaamijku waa kooban yahay wakhtigu waa inugu kooban yahay laakiin waxa weeyaan tirada moogtay xarafkaa dhacda ah ee soomaalida u khaaska ah ee moogtay ka turjumaya ilaa moogtay abuuritaankii ilaa iyo maanta waxaa jira moogtay adduunka iyo moogtay maamulkiisa iyo sistamkiisa waxa weeyaan hooyada ayaa sidaa ilmaha yar bay ku ababisaa xarafka dha inuu bato markaa dha waxa weeyaan xaraf dhaqanka u taagan soomaaliguna heer uu kaga jiro
sababta weedhan ay ku badan tahay dhadu amase weedhan ay ku bilaabmayso dhadu aad u soo qaadatay maxay tahay okay waxa weeyaan dha'du waa horta laba xaraf marka moogtay oo laysku daray marka loo dhigo alfabetical ahaan markaa labada xaraf waa da iyo moogtay iyo ha isku jirtaa marka waxa weeyaan waxay ka turjumaysaa in bilowgii adduunka ay moogtay xarafkaasi bilowday ilaa iyo moogtay maantana uu taagan yahay inta badan waxa weeyaan xarfaha kale ee moogtay sida ingiriisiga iyo laatiin kale iyo waxyaabahaasi waxa weeyaan ma jiro sidaasi ama t bay qaataan oo moogtay u qaataan ama waxay u qaataan d ama waxay u qaataan laakiin moogtay da' rasmioo lagu dhawaaqo waxa weeyaan soomaaliga ayaa leh waxa soo raaca urdooga afka la yidhaah oo dhaadhacdu iyaduna ku badan tahay marka waxa weeyaan waa soo jireen hore oo moogtay waxa weeyaan ka turjumaya dhaqanka marka kelmaddaasi waxay aasaas u tahay dhaqanka
haddaynu usoo wareegno dhinaca aragsan axmed siciid afkudhiye oo ah gabadha abwaanada iyadoo aabbaheedu ahaa abwaan weyn ee kana dhaxashay baan filayaa suugaanta aragsan bal waxaad ka warantaa maansooyinka aad kula hadlayso dhallinyarada kalana hadlayso dhinaca wacyigelinta dhaqanka iyo nolosha iscafinta markaynu ka horeyno dhinaca wacyigelinta waxaa jira gabay aad tirisay oo ka hadlaya xanuunka coronavirus oo sannadahan dambe fara badan ku hayay bulshada guud ahaan dunida maxay ahayd maansadaasi
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka hore waan salaamayaa bahda v o e-da iyo waryahay wareysanaya oo ah haashim sheekh cumar good dabcan magacaygu waaragsan axmed siciid saa laynii soo sheegay maansadan ama gabaygan oo la dhaho coronaviruska ka turjumaya kaasoo aan kaga qayb galay tartan suugaaneed gabdhaha loo qabanayay oo dhowaan ka dhacay magaalada borama gabaygan horta wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka uu leeyahay coronavirus iyo welibana sida uu u saameeyey dhammaan adduunka oo dhan ee aanay u jirin ilaa iminka dowlad wax ka qabanaysa hadday tahay tu yacni horumar gaadhay iyo hadday tahay tu aan weli la aqoonsanba inayna mid wax ka qabatay aani jirin wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan caabuq faafe cudur buu ahaa oo caynta hore gaadhay weli cooman dunidana caridhe cududna loo haynin caruur dhaafin ciroolaha gembiyey laga cataabayo ummad caydha mid kaloo camiran dunyo cabaadaysay dhakhtar caana caalim diinta bara loo itaal waayey dowlad calan leh mid casilan dhammaan caadka wada saaray dhibka cuuran ummad yahay cuskada caadil quwadiisa ka fogaada meelaha camiran dhowra cagihiina ha u caraabin meel cudur ka jira caabi noloshaada ha casuumin ruux dibad ka yimi hana colaadaysan maydh calaha cuntadana dabool hana caloolyoobin dib u caag bulshada ha u dhowaan qaada cabirkaaga dhakhtar cuuran caafimaad u diran qaada taladiisa ha irdheen codkuu kugu yidhaa fulu ciwaankeeda cilmi dhaafsan talada ma jiro ciidda guudkeeda yacni gabayga inta dambena waxay ka hadlaysaa fayadhowrka ama foojignaanta oo wax kaloo dawo loo hayaa ma jirto adigoo ilaahay barya oo caafimaadkaaga ilaaliya mooyaane gabaygaasi ujeedadiisuna saas ay ahayd
aragsan haddaynu kusii soconno tixaha aad tirisay ee suugaanta soomaalida waxaa ka mida dhinaca dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida iscafinta gabayga aad cafiska kaga hadlaysay maxaa ka mid ahaa isagana ereyadiisii aad ka tirisa
dabcan waa maanse yaroo gaaban oo ilaa dhowr beyd ah maansadaasina waxay ka hadlaysaa cafiska waxayna ku bilaabanaysaa sida tan cafisku waa shay muhiima noloshu marka ay ku ciisho adweyda halkaad cudoontay muruga ay caad ku saarto cidaad ka mudneyd wanaagga markaad cududooda doonto hadday wadka kuu cataabaan inaad cafisaan muhiima adoonan cataatow keenin huqana caadilkii ku uumay inuu galad kugu casuumay yacnii markaad waxaad cafinaysaa kaba soo qaad qof baad aad islahayd maanta waxbuu kuu qabanayaa oo kale markaad u baahatayd qofkii u tagtay ayuuba dhabarjabin kugu sameeyey yacni waxba aduuha u qaadin ee maalin kalaabta uu kuu baahdo ilaahay ku qanac inuu yacni ku siiyo adiga awood iyo gallad wax walbood ilaahay uga baahan tahay ee bini aadanka yacni waxba u qabsan waa maaseero gaabanoo intaasay ka kooban tahay haddaynu kusii soconno maansooyinkaaga maansada aad u bixisay hadafka nolosha eed kaga hadlaysay nolosha midhaheygii maxaa ka mid ahaa maxayna ku saabsanayd tixdaasi aad u bixisay hadafka nolosha
ugu horeyn horta haddii aan ku horeeyo hadafka nolosha waxay ku saabsaneed wax kale maaha yacni horta waa waano guud waana maasadu waa saadaal yacni waxay saadaalinaysaa qofka sidan sidan sidan waa lacala lacala lacala adaa ku badan oo waa saadaal waxayna ka hadlaysaa hadafka nolosha meelo badanna way taabanaysaa waa nolosha waxaa loo nooliyay waa hadaf ama dhib mar ama hamarin yacni maybe saas ayay ka hadlaysaa waxayna ku bilaabanaysaa sida tan haddaad tahay ruux diyaarshay hadafka noloshiisa daaray ku daahfuray maanka diirad damaca noloshiisa raashay dadaaloo guul abuuray hadiidin duruuf jikaarta waxaa dabarkiisa hayso adoon degan xaqiiqso inay tahay waana daaran haddaad tahay ruux daneeya inaad laga hoobsho waano naftaada adoon dulleynin u sheeg dowgii wanaagsan si aanay u daawo beelin duruusteeduna yaraanin ku dhiiri wixii daneeya haddaad tahay ruux duloobay nolosha deelkeeda laabay ka duusiye xeerarkiisa cidibo ay door muhiima kasii nolosheeda daaran ogow cidno kuma takoorin hankaagana may daboolin habaaska waxaa ku daashay yaqiin dayaamaynta inaad dulowdo haddaad tahay ruux dayaamay lahay noloshiisu diirad muruga ay daaha saartay dadaal kasta uu hibeeyo la dowro nidaamyadiisa la jaar noqday duulka hoose ogow diiwaanku maaha inaad tahay ruux duloobay waxaa xujadaa dangiigsan naftaada adoon dureynin tijaabi abooda daaran haddaad tahay ruux damiir leh ka dhiidhiya waxa dureeya nolosha dulucdeeda mooday dagaal unkanoo bilaabmay xiliba jaantuu daneeyo dagaal iyo buuq ku raasha ogow xalku kaas ma daarna inaad qabqablaha aloosto damiir togan baan yaqiinsan xaqiiqda adoon daroonin daleedda hubkaaga keenin qumaati xalkaaga doono haddaad tahay ruux daboola bilahda ogihiisa daadsan bulshada magac weyn ku daahday labidi doorkiisa heeran markuu udubada dalooshay ka gaabsaday doorankiisa wanaaggu ogow ma daarna inaa magac lagu daneeyo waxaa sumcad weyn dabiiba hankaaga adoo daneeya haddaana daleedbaxaaga lahayn hibo sii dambaysa walaal naga hay dabkaaga lahayn biyo lagu dabiibo haddaad tahay ruux ku daalay waanada uu dibinta saaray dulqaadkuna diira saaray si aanad u waaya si aanad u waaya doorin dahabka ogahaaga yaala ogoo marna lama daroorsho shay loo diray meelta kooran adiga aan doorku siinin adoonan xiskaaga daalin ku toos nolol aan dayaamin taasi waxay ahayd aragsan axmed siciid afkuriye oo inoo sheegaysay maansooyinka ay kula hadlayso bulshada dhinaca dhaqanka iyo noloshana ay kala hadlayso cabdirasaaq waad arkaysaa aragsan maansooyinka ay tirisay barnaamijkana waxaynu kaga hadlaynay hooyada iyo kaalinta ay ku leedahay afka soomaaliga siadoo aragtaa maansooyinka ay tirinayaan haweenka da-da yar leh ee hadda soo kacay iyo sidii ay haweenkii hore ee dhaqanka soomaalidu sooyaalkii hore ay ugu barbaarin jireen bulshada waxa weeyaan marka dib loo raaco moogtay dhaqankii soomaalida ahaa waxa weeyaan inta badan dadku ma fahmaan ama ma maqlaan mana baadhaan bal hadda wixii moogtay ayaa kaalintii ay kaga jirtay hooyadu suugaanta soomaalida hooyadu afbaridda caruurta oo ay suugaanaysan ama buraanbur ha noqoto ama moogtay hees ha noqoto ama haasaawo ha noqoto iyadaa moogtii laga soo dhexli jiray waxa uu ka soo qaata halkaa ilmuhu ayuu moogtii la iman jiray bulshada dhexdeeda kadibna moogtay wuxuu noqon jiray sida ay hooyooyinku u kala aftahansan yihiin ama u soo kala afbareen ayuu moogtay la tegi jiray bulshada dhexdeeda kadibna moogtay uu noqon jiray qof aftahana marka afku waa hooyada waayo moogta waxa weeyaan meeshii moogta la dhigayey ama dhaqanku maadaama aynu niri moogtay wuxuu ahaa dhidi oo xaawa uu ka soo abuurmay halkii ama ilma la dhiganayey ama lagu dhaqayey ama lagu barbaarinayay waxa weeyaan waa hooyadii waa dhidigaa marka dhidigii waxa weeyaan afka afka hooyaa la yidhaah mother language baa la yidhaah luqat alum baa la yidhaah marka waxa weeyaan hooyaalayey hooyaalayey hooyaalayey hooyaa leh weeyaan marka waxa weeyaan halka waxaa laga dheeganayaa in uu suugaanta soomaaliyeed ay ka soo aasaasantay hooyada tan labaad ee moogtay aan u soo noqonayno aragsan maasha allah baan leehay ilaahay moogtay waxa weeyaan carabka iyo moogtay caqliga iyo cuudkaba ha ku moogtay ballaadhiyo marka habka soo jiidashada bulshada waxa weye way ku fiicnayd habka moogtay xarafraaca way ku fiicnayd habka miisaanka way ku fiicnayd waxa weeyaan markaa tababar badan oo moogtay xagga moogtay guriga ah ama moogtay qoyska ah ayaan filayaa in ay soo haysatay waxa weeye markaa hidaraac laftiisu waa jiraa laakiin haddana halganka maskaxda qof kasta hal abuurnimadu way ku jirtaa laakiin waa inta uu ka adeegsado marka motivation baa jiray maadaama walaadinteed ay ahaayeen kuwa moogtay aftahana ah ha in ay ku dhiirato oy maanta soo bandhigto waxaan filayaa in kaalmo moogta wax ku oolana bulshada soomaaliyeed ay ka geli doonto meel kastay degiye aragsan sida abwaan aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi uu sheegay waxaad kaalinta koowaad ka gashay tartankii toddobaadka dhaqanka ee lagu qabtay boorama ma is leedahay sababaha kaalinta koowaad ku geliyey waxaa ka mid ahaa maadaama aad ka soo jeedo qoys aftahana sida uu cabdirasaaq sheegay oo aabba u ahaa nin suugaanyahana oo suugaanta tiriya taasaa kuu suuro gelisay maslada
ha dabcan was dhihi karaa sababtoo ah alla- allah yarxamak aabbaa loo naxariistay een, markii uu noolaa in badan markuu noo sheekeynaya in badan suugaanayuu nooga sheekeyn jiray mayna in badan waxaa guriga yaalay gabayadiisa yacni way jireen markii ugu horreysay een gabayo sameeyey yacni maalintii ugu horreysay wax sameynayay een, wax bila xarfaraaca sameeyo iska yaacaya laakiin anu markii dambe waxaan arkay gabayo badan oo qoran markaasaan iri waa maxay xarfaha waxaan ka dhexeeya markii dambe horta wayse ka gelgeli jirtay laakiin markii dambe markaan gabayo badanaan akhriyey kadib ayaan ogaaday xarafraaca iyo miisaanka shaqaltirsiga inay maansadu kaga duwan tahayba hadalka caadiga xarafraaca iyo shaqaltirsiga markii dambe ayaan ogaaday saas ayaanan iskugu toostoosin jiray Ee, waanan tirin jiray markaan tiriyo mar- markii hore waan tirin jiray markii dambena waxaan ku garan jiray habka aan ugu dhawaaqayo yacni inay dhalantee tahay iyo inay caado u dhacayso markii dambe yacni saasaan ula qabsay ayaan dhihi karaa Ee, waalidkuna door muhiim ayuu ka qaatay waayo barbaarinta kolleto hore ilmuhu wuxuu yahay waxay turjumaysaan wuxuu waalidkiisu yahay Ee, markaasaan odhan karaa dabcan waalidiinteedu way ka qayb qaateen
masleedahay waad sii wadi doontaa oo waxaad jeceshahay inaad heer ka gaadho afka iyo suugaanta soomaalida
dabcan su-aasha haddii aan ka jawaabo eh, kolley toole haa waan isleeyahay mana rabe keliya ta anu inaan suugaanta heer ka gaadho oo khaasa balse luuqadeena ayaan insha allah rajeynaya wax badan inaan ka bedelno eh, ka soomaali ahaan maadaama aan haysano luuqadda adduunka ugu hodansan haddana aynaan wax badan ka garanaynin oo aan in badan yacni soomaaliga waxaad arkaysaa gabadha haddii maanta la amaano in yaroo ingiriisha lagu yar amaano waxaad moodaysaa halkii ugu dambeysay inay haysato iyadoo haddii doono la caayayba xataa heese imka soo baxo waxaad arkaysaa gabadhiioo yacni la caayayo ayaa ammaan u haysata ay ku qanacsan tahay afkeenna ayaa laga sii tegay isagoo ah afkii adduunka ugu hodansanaa oo af af kaloo loo gudbiyay markaas anu in badan inta aan jecelahay inaan anu horumar ka gaadho waxaan ka jecelahay luuqadeedu inay horumar gaadho
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu kaga hadlaynay afka soomaaliga iyo kaalintii ay ku lahayd hooyadu waxaa barnaamijkeena noogu martay ahaa abwaan aqoon-yahan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada inta badan ku xeeldheer dhinaca dhaqanka iyo sooyaalka taariikhda afka soomaaliga iyo abwaanad aragsan axmed siciid afkudhiye oo ka mid ah abwaanada da-da yar ee tiriya maansooyinka ka hadlaya een, dhinaca dhaqanka af soomaaliga oo iyaduna barnaamijka marti noogu ahayd waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo maxamuud mascad
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto ciyaaryahan cristiano ronaldo weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus iyo xulka qaranka ee bortugiiska kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa wararku waxay sheegayaan in ay heshiis hordhaca la gaartay xiddigan cristiano ronaldo inkastoo labada kooxood ee manchester iyo yuventus aanay weli ka heshiinin lacagta ciyaaryahankan uu ku imaanayo gegida itixaad stadium ee magaalada manchester ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa magaalada manchester ah ciyaaryahan aan ku cusbayn maadaama kooxda kubadda cagta ee manchester united uu muddo u soo ciyaaray islamarkaasina koobo badan uu kooxdaasi la qaaday waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan ciyaaryahanku haddii uu manchesterta cadowga laha tiisii hore uu u yimaado waxa uu kala kulmi doono taageerayaashii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united laakiin waxaa la rumaysan yahay xiddigani haddii uu manchester city u tago inuu dabooli doono booska gooldhalinta oo kooxdu ay ku liidatay macalin guardiola ayaa isagu xilli ciyaareedkan waxa uu in muddo ahba daba joogay sidii uu weeraryahan goolo badan dhalin kara u keeni lahaa waxa uuna ku guuldaraystay inuu soo xerogeliyo ciyaaryahan harry kane xiddiga kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ciyaaryahan harry kane ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu kooxdiisa tottenham la joogi doono kadib markii labada kooxood ay isku afgaran waayeen in xiddigani uu itixaad stadium yimaado ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxaa la rumaysan yahay kooxda kubadda cagta ee manchester city inuu fursad u siin doono inay ku guulaysato koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano koobkaasi ayaa haddaba isku aadkiisii isna habeenkii xalay ahaa la sameeyey waxaana xusid mudan in kooxda manchester city oo cristiano ronaldo laga yaabo inuu u yimaado ay fooda isku dari doonaan kooxda b s g oo ciyaaryahan leonel messy uu dhowaantan uun ku soo biray labada kulan ee dhex mari doona labadaasi kooxood haddii uu christiano ronaldo yimaado manchester city ayaa waxay noqon doonaan kuwa loogu daawashada badan yahay dunida maadaama mar kale uu soo cusboonaan doono xurguftii iyo weliba iska horimaadkii labada xidig ee waddanka sbain isku soo laayay sikastoo taaba gruubka ay ku wada jiraan ayaa waxa uu ka mid yahay guruubyadii ugu adkaay habeenkii xalay ahaa kooxaha laysku aadiyey manchester city b s g iyo r b leipzig ayaana ka mid ah afarta kooxood ee gruubka ee fooda isku daray laakiin gruubka inta badan dunidu way isku raacsan tahay inuu yahay kii geerida ayaa waxa uu yahay gruubka b oo ay ku wada jiraan kooxaha atletica madrid liverpool f c borto iyo a c milan marka aad eegto magacyada waa kuwo dunida magac ku leh laakiinse a c milan ma tahay milantii koobkan aruursan jirtay isla markaasina dunidu ay marka cabsan jirtay waa su-aal jawaabteeda laga ogaan doono xidigaha kooxdan ku soo biira inta ka dhiman suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo weliba marka koobka kooxay qaaradda yurub uu bilowdo sida ay kooxdu tartamadaasi ula falgasho isla qaaradda yurub ayaynu ku jirnaayey ciyaaryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo xulka qaranka talyaaniga ayaa la oqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee qaaradda yurub waxaana ciyaaryahankan uu ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee xiriir kubadda cagta ee ueva ay bixiso sidoo kale tababaraha sanadka ayaa la oqoonsaday thomas toshel tababarihiisa kooxda kubadda cagta ee chelsea halka goolhayihii sanadka loo aqoonsaday ciyaaryahan edward mendy oo isna chelsea u ciyaaray difaacii ugu wanaagsanaa dunida ee qaaradda yurub aan idhaahdee ayaa loo oqoonsaday ruben dias oo manchester city u ciyaara halka ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara kan ugu wanaagsanna la guddoonsiiyey abaalmarinteeda ciyaaryahan angolonkati weeraryahankii ugu wanaagsanaa waxaa isna loo qoonsaday ciyaaryahanka brushia dortman afka hore uga ciyaara ee erling barud halan dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga taatan ee kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal xubinta ciyaaraha haatanna bal nala dhegeysta heestan heestaasi uu qaaday fanaanka cabdifataax yare ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaan idinla socodsiinaya aniga ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhegeystaal idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo